waxaa ilaahay mahadiye in saaki wuxuu dhagar maliigaba asigii saaki halkaan la dhigo waxaan u mahad celinaynaa marka koowaad iyo marka labaad ciidamada qalabka sida noocyahooda kala duwan kuwa deegaanka kuwa booliiska siday u wada shaqaynayaan sababtoo haddaan la wada shaqayn howshaan uma dhacdeen waxaad og tihiin maalmo dhow inaan halkaan ka samaynay howlgal guud oo ah burburin goobaha ganacsiga ee yaryarka ee muxuu ahay dhagarqabayaasha ee naftirkooda dhexdooda markay bulshada markaan jaam ay ku noqoto ay ka tooga jireen dadka shacabka iyo ciidamadaba iyo dadka maraya safarka oo waddooyinkan maraya marka waxaan qaadanay go'aan lagu burburinaya ganacsiga noocaas ahay oo arkaysaan waddada hadda intay la eg tahay kontonkii mitir ee waddadaas soo baxay waxaad dareemi kartaa geeskan qofka maaga inuu qof ka toogto halkaas taagan intuu ordaya inuuna baxso karin oo bul- muxuu ahaaye beesku ku ordi lahaye wax badan ee- oo muxuu ahaaye ay u dhexeeyaan oo faaruqa marka sidaas darteed saaka waxaa fududaatay dhagarqabe isku dayey inuu toogto ciidamadii shaqadooda ku jiray amnigoo kala duwan booliska iyo ciidamadii deegaanka khaasatan askari ka mid a ciidamada deegaanka ayuu isku dayey inuu toogto isla markii askarigii wuu fu- uu- uu dhiga fududaayo ilaahay amarkii xabadda kooba wuu la gafay wuu soo jeestay adigu uu yaraan afar xabbuu ku riday Eh, asigana xabaddii lagu riday ayaa haleeshay waa tiisaa inta ku ekeedoo dhagarqabo u ahay wax badanaa ilaahay badbaadshow dad dilay marka maantay ku ekeed asiguna tiisa waxaa waaye dilaayo dilaayaa kuu dambaysa cid walboo isku dayda inay ummaddan dhagar u maleegtana sidaas ayaa u dambay doonto waxaan ugu baaqaynaa qoladaa nabaddiidka eh, dhallinyarada yaryaree lasoo qaldaayo ee sidaan maalin walba meeshaan u weran hooyaa dhashay waxa waaye marin habaabinta ha ka daayaano cid walboo hadda waaga aan sidaan noqonna waxaan ugu baaqaynaa inay ka tooba keenaan waxay ku jiraan waxa waaye meel lagu gaaro adduunya aakhira ma ahan sidaana ku dambay doonto waa ka saaka oraxdaas uu yaallaa hadli ma kariyo aakhira wax u jiro lama arko waa qawaariij marka waxaan ugu baaqaynaa cid walbo ku sugan hawshaas inay ka tooba keenta ilaahi u soo laabata